galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin balkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington aynu ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya kalfadhigaasi oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo diblomaasiyin kale warbixintan kooban waxaa kalfadhigaasi inooga haya wariyaheenna maxamed colaad xasan oo istuudiyaha nagu heliya mahadsanid maxamed furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya oo lagu qabtay howlka shirarka ee dugsiga general kaahiye ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay michael kitin madaxa howlgalka midooda africa francisco maydera diblomaasiyiin safiirada dalal badan ka jooga soomaaliya guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo ka mid ahaa madaxdii khudbadaha ka jeedisay furitaanka kalfadhigan ayaa dadka soomaaliyeed xusuusiyey muhiimadda ay leedahay midnimada iyo dhibaatada ay leedahay qabyaalada siyaasadaysan waxaan rabaa inaan dhowr erey ka idhaahdo midnimada iyo heshiisiinta dalka iyo dadka soomaaliyeed sida guddiga qabanqaabada kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ay soo jeediyeen mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn soomaalidu waxay tidhaahdaa bahal higlo afqudhmuun ku wada joogi weyday kalgacaylna ku kala tegi weyday aniga og in dad badan oo meeshan fadhiyaa ayna garanaynin ereyga bahal higlo inta aanan u gudbin ujeeddada aan ka leeyahay mahmaada aan idiin sheego bahal higlo waa xawayaan cagaar daaq ah oo koox koox u socda yaydana u eg laakiin aad uga yar waxaan ula jeedaa dadweynaha soomaaliyeed marna cadow isuma aha waa dad walaalaa hase ahaatee waxaan dhaliinayaa waa qabiilka siyaasadaysan ee qof kursi siyaasadeed doonayaa si xun ugu adeegto
mudane cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu soo jeediyey talooyin ku aadan cidda dowladda soomaaliya ay u xil saarayso wadahadal la sheegay inay dib u ambaqaadi doonaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka somalilan
arrintani waxay dalbaysaa in dadka heshiinka heshiiska ka qayb gelaya waa inay ku sifoobaan saddex arrimood oo kale ah inaysan xambaarsanayn xamaasad iyo caatifad qabiil siyaasadaysan ujeeddadooduna tahay midnimada dalka iyo dadka soomaaliyeed oo keliya inaysan ahayn dad wata ama fushanaya dana gaara oo siyaasadeed ama dhaqaale inay yihiin dad waddaniyiina ooy dhab ka tahay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari ayaa isna halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo uu uga warbixinayey sharciyada baarlamaanka uu horay u ansixiyey iyo kuwa haatan horyaalla isagoo ka hadlayay shuruucda horyaalla kalfadhigan furmay ee baarlamaanka ayaa jawaari waxa uu yidhi
dib in soo afjaro dib u eegista dastuurka labo dib u habaynta iyo federaalaynta laanta garsoorka saddex dejinta shuruucda iyo dib u dhisidda hay-adaha difaaca ee u xil saaran ilaalinta gobonnimada qaranka iyo hay-adaha dugsi hay-adaha sugidda amniga dalka ee heer federaal afar dejinta shuruucda dhisidda hay-adaha iyo dimuqraadiyeynta dalka shan midnimada iyoiyo dib u heshiisiinta bulshada lix federaalaynta iyo dejinta xuduud maamuleedyada dowlad goboleedyada soomaaliya toddoba go-aangaarista maqaamka magaalo madaxda dowladda ee muqdisho ugu dambayntii waxaa halkaasi hadal dheer ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay wixii u qabsoomay dowladdiisa guulaha dhinaca maamulka maaliyadda ay gaartay iyo la dagaalanka al-shabaab waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aysan howl qaban karin haddii aysan dadku bixin canshuurta dowladdu u baahan tahay
si ay dowladdu u xaqiijiso in nabad waarta la gaaro waxaa dadweynaha aan ku boorinaynaa inay bixiyaan canshuurta inay bixiyaan canshuurta
madaxweyne farmaajo ayaa si rasmiya u furay kalfadhiga waxaa sidoo kale uu ka hadlay arrimo dhowra madaxweynaha ayaa mar kale ku celiyey cafis ay dhowr jeer horay dowladda soomaaliya ugu fidisay dhallinyarada ka tirsan ururka al-shabaab mudanayaal iyo marwooyin inkastoo ay kooxaha nabadiidka ahi dhibaato amni xumo ah ku hayaan dalkeenna haddana qaar ka qaar badan oo ka mid ah waa waa waa la khaldi sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan mar kale aan ku celiyo in aan cafis u fidinno waxaan dadka issoo dhiiba siin doonnaa daryeel aysan ku dhexaysan kooxaha kooxihii ay horay ay uga tirsanaayeen kalfadhigaasi saddexaad ee baarlamaanka ee maanta furmay ayaa ku dhammaaday iyadoo madaxweynaha soomaaliya uu furay si rasmiya waxaan ku faraxsanahay inaan maanta oo ay taariikhdu tahay tobanka bisha maarso labada kun iyo sideed iyo toban aan si rasmi ah u furo kalfadhigii saddexaad ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi si toosa nooga akhrinaya stuudiyahan lix iyo tobnaad ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ee magaalada washington